madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa goordhow ku soo laabtay magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa soo gaabiyey safar uu ku tegey dalka afrikada koonfureed kadib weerarkii shalay al-shabaab uu ku qaaday baarlamaanka soomaaliya waxaa isna xalay iscasilay wasiirkai amniga qaranka cabdikariim xuseen guuleed haddaba maxaa laga kororsaday weeraradan ururka al-shabaab uu qaadayo maxayse tahay tallaabada xigtaa su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa sahre ciidla nuur waxa ay dhex dhigtay xildhibaan cabdilatiif muuse nuur waa xildhibaan sanyare xildhibaan cali nuur xuseen boodaaye oo labaduba ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo kolonel cabdulaahi aadan xuseen cirro oo ka faallooda arrimaha amniga waxaana hadalka ku hormaraya cabdilatiif muuse nuur sanyare
mahadsanid jahda waa salaamayaa asxaabta ku jirta inta aanan ka jawaabin su-aashaada waxaan rabaa inaan u tacsiyo ciidamadii qalabka sibay oo shalayga ku gaareen oo sharafta badnaa oo runtii ilaahay baa wax badbaadiyay sabab u ahaa khasaarihii uu intaa ku koobnaada haddaan intaa ka gudbo weerarkii shalay waxba kama bedisnayn kuwa hore ka dhacay waa wixii aan ka digaynay iyo hay-adaha amnigu shaqada ay hayaan ma aha shaqo tii loo baahnaayo ama hadda hogaanka dalku meesha u socdo meesha ku habooneyd maaha waan gartay xildhibaan cali nuur boodaaye isla xamar ayaad joogtaa sideed u aragtaa adiga isla su-aasha haddaan ku weydiiyo walaal jahra waa mahadsan tahay marka hore waxaan la qabaa mahadda iyo barwaasinta iyo tacsidan waxaan la qabaa xildhibaanka dhigeyga ahaa waa saaxiibkay sanyare horta waxaan qabaa inaan falkii shalay dhacay uu ahaa fal runtii in horay kuwii u dhacay wax looga barta ahaysa waxaa noo cadaatay inaan waxba laga baran waxaa tusaaledaas u ah waxaa weeraray dhalinyaro shabaab ah oo xiran daafkii dawladda xiran oo gaadiidkii dawladda wata kuwa isu ekeysayey ciidankii qaranka isu ekeysayey shalayna kuwii weerarka soo qaaday kuwaasay ahaayeen marka waxaa moodaa in dariiqkaas uu weli furan yahay oon la barin hay-adaha amnigana aysan ka faa'iideysan khaladaadkaasi waxba laga baran waad mahadsantahay xildhibaan waxaanu imanayaa korneel cabdilaahi aadan xuseen aqoontaada adigoo ka faa'iideysanaya sidee ku suurtogeli kartaa howlo dhan la abaabulo hubkii lasii geysta meeshii ha dhowtoo la weerari lahaa meelaan ka fogeyn wax waliba inay u dhacaan si habsamiya islamarkaana aan laga warhaynin maxaad ku sababeyn kartaa cabdilaahi xuseen waxay muujinaysaa qaabka amniga u dhisnaana ciidamadu qaarna ka hortagay leeyihiin qaarna falka iyo meesha amnigeeda inay sugaan marka qoladii ka hortagana waa muuqataa dhaliisheedu waa caddahay oo waa hay-adaha nabasugidda qoladii goobka sugaysana hadda way muuqataa in ayaga laftigooda lala dul yimid oo hay-adahoodii ay lahaayeen kawarqabka xagga dambiilayaasha ay dayaceen marka isku soo xoogiyo waa operation abaabulan xagga dawladda hay-adaheeda amnigana ku ah dharbaaxo marka anigu sidaasaan u arkaa waan gartay cornel ciidanka dawladda dharkooda inta badan waa lasoo xidhaa dadka howlgallada sameynaya waxaa inta badan la sheegaa inay dareyska dawladda xidhnaayeen dareyska dawladdu ma yahay dareys go-an oo cayiman oo loogu talagalay ciidanka dawladda soomaaliya mise waa dhar meel walba laga heli karo oo ciddii rabtaa iibsan karto oo aan ahayn darays midaysan oo ciidanku leeyahay haba yaraate wax qorshaysan oo dharka ciidanka dawladda ama jiraan uniformka ay wataan waa uniform aad suucyada ka heli karto meel walba wuu yaalaa meelaha shabaabku joogaan waa laga helaa waan gartay aad baad umahadsantahay cornel waan kugu soo noqon doonaa anuu imaada xildhibaan cabdiladiif sanyare xildhibaan waxaa jirtay maalmahanba mooshinno ay baarlamanku wadeen oo ku saabsanaa dhaliilaha dhinaca amniga iyo hay-adaha dawladda usoo jeedinaysaan wasiiro badan baa baarlamanka hor yimi sida muuqatana waxaad ku qanacdeen doodii ay idiin soo gudbiyeen maadaama oo mooshinadii laga keenay ay jabeen marka taasi ma waxay ka dhigan tahay inaad ka garawdeen duruufaha ay idiin sheegeen xubnaha dawladdu mise waxay ka dhigan tahay in siyaabo kale hawsha loo maslaxeeyey oo arrinta duuduub lagu dhaafay sar horta mooshinadii ma jabin wasiirkan amni waa yaalay mooshinkiisii weli oo rabbi sidaa socotay wasiirka kale oo mooshinkiisii uu jabayna dabcan wixii lagu haystay waxay ahaayeen waxqabad xumo ma ahayn waxay ahaayeen wax uu farsamo uu si shaqa u halleeyay bay ahayd waxaan u aragnay isaguna inuu shaqada hagaajiyo marka inuu latashigii iyo sharcigii ku noqdaanu isagana usii daynay wasiirkii amnigu dabcan hadda waa iscasilay waa tallaabo fiican buu leeyahay waxaana filayaa khalabka jiro amniga keligii ma ahayn waa lala wadaagay kumana filla is-casilaada wasiir iyo laba is-casilaadood iyo taliyo ciidantooni isbedelka aan ka rabno dalka inuu ka dhaco iyo hadafka aanu leenahay oo haddaanu baarlaman leenahay aan isla garanay in loo baahan yahay waan gartay aad baad umaadsantay xildhibaan sanyare waan kuu soo noqon doonaa xildhibaan cali nuur boodaaye ee iscasilaada wasiirku ma buuxinaysaa dhaliishii loo hayay hay-adaha amniga ee dowladda soomaaliya walaal sahar waa kaaga mahad celinaya mar kale horta dalka wasiirka amniga wuxuu ahaa wasiir soo shaqeeyey muddo sanad iyo bar ama laba sano ku dhawaad soo shaqeeyey khaladaad badan oo amnina wadanka uu ka dhacay isagu mooshinkiisa weli waa yaalaa oo weli lamaba gaarin waktigii doodiisa ma furmin balse waxaa aan shalay dhacay dhibkii shalay dhacay iyo kuwii ka horreeyaba mataqaanaa isagaba loo ti lagu tilmaamayay inuu ahay mas-uuliyaddiisa isagu lahaa lagu tilmaamayay ayaa waxay suuro gelisay inuu wasiirku xalay iscasilo balse amnigu ma laha amniga kuma eka wasiirka waxaa jira guddiga amniga qarankaa jiro oo ka kooban dhowr wasiir oo ka kooban taliyaasha ciidamada kala duwan ka kooban intaba waa ay la wadaagaan mas-uuliyaddaas madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud xali fariin uu kasoo diray south africa isagoo joogo wuxuu sheegay in saacadaha soo socdan oo isbedel degdeg aad arki doontaan markaan imaadan isbedel guud isbedel dhab aan samayn doono markii uu fariintaas soo gudbiyeyna saacado gaaban gudahooda wasiirka ayaa iscajilay marka taas waxay noogu muuqataa in uu madaxweynuhu damacsan yahay inuu hay-adaha amniga iyo wax alla wixii ay arrintaas falkii noocaas oo shalay dhacay kuwa ka horreeyeyba mas-uuliyadooda le inuu tallaabo ku aadan ka qaadi doono waan gartay waxaan imanayaa cornel cabdilaahi aadan xuseen inta badan waxaa markay sidan oo kale mushkilada dhacdo mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee dowladdu waxay cambaareeyaan falkii dhacay waxaana ku tilmaamaan inuu yahay mid fulinimo ah oo si gaadma ah loo soo qaaday hase ahaatee ilaa hadda ma muuqato tallaabo gaadmo dambe lagaga hortago ama tallaabo lagaga qaado shaqada ugu badan ee iminka waddanka taallaana waa dhinaca amniga gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho halkee wax ka khaldan yihin baad is leedahay cabdillahi aadan xuseen aniga horta aragtidayda guud ahaan waxaa horta ugu badan marka intaan khaladaad ka hoose la gaarin hay-adihii ugu sarreeya dalka sida baarlamaanka iyo fulintu kama baxaan khilaaf khilaafkaas iyo isqabqabsigaas ama shaqo qaarkood ha ku micneeyeen ama damacyo siyaasadeed ha jireene bay ka noqonaysaa ruxanka amni darro ee jira tusaale muqdisho aanu joognaa marka degmo fal inuu ka dhaco ama dad lagu dilo degmadaas guddoomiyihii degmada iyo ninka saldhiga degmada jooga qaybtii ka mas-uulka ahayd hogaankii guud oo ciidamadaas ama booliiska ama nabad sugidda ahaa dhammaan way saameynaysaa marka waxaa khaldan ciidanka habka loo howlgelinahayo ayaa khaldan habka loo hogaaminahayaa khaldan waxaana kuu muuqata magaalada muqdisho in xoogii oo dhan layskugu geeya wadada maka almukarama haddaad toban mitir ka degto wadada maka maka almukarama dhanka waqooyiga haddaad uga degto wax ciidana male waan gartay waxaan u imanayaa xildhibaan cabdilatiif inta badan waxaa la bedelaa shakhsiyaad marka in qof meesha ka baxo oo qof kale loo dhiibo xil lamida xilkii ama mas-uulkaa hore laga qaaday ama uu iska casilay maxaa ay soo kordhin kartaa haddaanay jirin sharci iyo nidaam la raaco iyo qorshaha ina la fuliyo si ammaankii dalka loo soo celiyo sar waa mahadsan tahay haddaan la fixin qaladka guud oo aan madaxweynuhu waa si baarlamaanku usoo jeediyey baaqa ahayd casira uusan qaadan ama baarlamanku baaqi qaadan waayo uusan tallaabo qaadin barkaa la joogaa la joogayaa maalin walbana waxaa saasay u dhacayaan la-anna hogaankii guud oo masalaha dalka hagaajin lahaadan hogaankii istailay ahayn dalka waxaa isti ugu weyni waa hogaanka dalka ayaa wuxuu yahay mid aan xilligaan hadda la jooga meesha ka saari karin muxuu y markaa yaad yaad ula jeedaa hogaanka dalka hogaanka dalka waa madaxweyneha waana doctor taliyaha amniga guud isagaa ah guddiga amniga isagaa madax ka taliyaha ciidamada guud isagaa marka hogaanka guud waa madaxweynaha sida baarlamaanku waa u garteen weli waanu taaganahay askari wasiir iscasilay iyo wasiir labedelay iyo taliye la bedelay nima dalka waa kaba qaban karaa dalka waxaa waa ka qaban kara hogaamiye dhab ah oo isu soo taaga hogaaminta dalka oo dhinac walba waxa u khalday in loo toosiyo waad mahadsan tahay waxaan weydiinayaa isla aragtida uu ka qabo doodaadaasi xildhibaan cabdinuur booda cali nuur booday waa ku khatarinaya fikirkiisa xildhibaanka dhigayga ah sanyare iyo sarkaalkuba waajeedna horta inay wax qaban yihiin inay wax qaban yihiin ciiday daha ka satan taha male in wax la sata waa rabnaa marka shaytaanku wuxuu noqon karaa in waxaan haysano aan intaan isku celcelino wax saxa ka soo saaro iyo inaan waxaan haysano inta xagga in wax cusub raadino hadda waxay la muuqataa aniga dariiqa dhow dariiqa dhow wax lagu sheegi karanay waxaan haysano inaan saxno wax saxa ka soo saarno waxaa jiro nidaam soomaalida ay u taqaana four point five ama awareegsiga beelaha waa afar dhibic shan kaas ayaa horta runtii aada lagu hadalqabtay la xanibay sababtuu noo xanibana waxay tahay muwaadinka soomaaliyeed ee qaranku maalgashtay ee aqoon iyo xirfad iyo waaragnimo soo yeeshay ee mas-uuliyad in loo dhiba mu loo dhiibo mudan mararka qaarkood wuxuu ku waayaa mas-uuli wuxuu ku waayaa mas-uuliyaddaas in loo dhiibo qof kale oo aan u qalmin because of arrintii four point five ku awood qaybsiga qabiilka oo leeyahy qofkan qabiil hebel ka siday qabiil hebelaa booska iskale taas ayaa runtii horta aada lugaha nooga hayso wax walbana sideeda maalinay maalinay bilowdaan khalad kasta oo oo jira maalinlaa la saxaa waan gartay markaad eegto iminka baaqi kasoo baxay madaxweynaha ee uu tilmaamay in isbeddel la qaadi doono oo deg deg isbeddel loo samayn doono isbeddelka la firi karaa muxuu yahay saacado dhow gudaheeda isbeddel aad arki doontaan wey saacado dhow gudaheeda waxaan aragnay wasiirkii amniga oo iscasilay wuxuuna raaciyey intaas markaa soo noqdana isbeddel la taaban kara ayaan samayn doonaa muxuu yihi markaa isbeddelka muxuu noqon karaa muxuu noqon karaa wuxuu samayn doona waxaan qiyaasaynaa inuu ula jeedo in hay-adaha amniga ah mas-uuliyiinta hay-adaha amniga si fiican loola xisaabtami doono hadday khalad leeyihiin khaladkooda la siin doono xildhibaan cabdilatiif ow dhinacaaga su-aashaan jeclay inaan kusoo gabagabeeyey waxa weeye ilaa hadda ma jirtaa natiijo ka soo baxday baaritaanadii weeraradii hore ee dalka ka dhacay muqdisho ka dhacay gaar ahaan oo ay madaxtooyadu ku jirtay waxaa la sheegay in baaritaan la samayn doono in mas-uuliyadda ciddi lahayd dhawarka loo saari doono ilaa hadda natiijo ka soo baxday oo baarlamaan ahaana ogtiin ma jirtaa waa weydiinay wasiirka amniga maba sheegin wax kasoo baxda masiibo ah hordhac baan helaybuuna yiri waagi dhaweyta markii loo yeeray wasiirka hadda uu baarlamaanka hortiisa loogu yeeray wuxuuna noo sheegay inaan hataa weli no nagama no nagama qancin inay jirto cid loo qabtay iyo cid kale wax information helaa hadda anagu kama hayno nasiibo kasoo baxday iyo cid loo qabtay doona aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa corneel aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa xildhibaan cabdilatiif muuse nuur sanyare iyo xildhibaan cali nuur xuseen boodaaye iyo corneel cabdilaahi aadan xuseen ciro aad iyo aad baad dhammaantiin umahadsantiin
saaray adiguna aad baad u mahadsan tahay halkaad falanqayntaasi kala socoteenna waa v o a washington